kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilliyada oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxauna kaabo u yahay waxbarashada innaga oo ku soo bandhigno taba lagu kobcin karo garaadka inta jecel waxbarashada waxaanu ku tilmaannaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta innaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa dhallinyaradiina haddii hadalka uu hadlaayo iyo haddii wax qoraayaba intiiba wuxuu adeegsanayaa ereyo gaagaaban oo adeegsanayaa marka waxay waxay caqabad ay ku tahay horumarintii afka xarfaha la soo gaabiyey dhibaato noocee ah ayay ku hayaan afka soomaaliga waraysi ayaan idinkaga haynaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya anigoo cali ah dhanka farsamadan waa ibraahim soo dhowaada saaxiibayaal
saaxiibkii cabdulle xaad igu darsata waa kacsan yahay maanta ardayayadana warka isii xaan kaala jaraa minaan wadho malab faafiye wuxuu soo maray shirkaddii shirkadaha ee alfajri honi tahay yaa kuu sheega uurku baallamaa tahay cid walbaa taqaano waa shirkad caan ku ah malabka saafiga weliba waa asal dabiiciya guduud iyo asoo caddaan weheella weliba waa farxadda aabbaha iyo hooyada ee qoyska yacyac arwaaqa tare mahaasa dhaafi weliba daaqaday ka baxayaan xabki xabadka fadhiya iyo quficii feerdambeedka ka yeeraya waxaase ka soo tagtay malabkii mucjisada arday kan xow yaha malabka mucjisada dadku miisaankoodu kordhay wuu ka dhimayaa inaad iska daba guurayso buntacow aboostaad ku naqa haysaa caloosha buuran ama weyn waa kaa yaraanaysaa weliba sigisbaagaad naqahe waa malab caloosha socodsiiya xamaha u yaalla qarasukobaheeray gashe heehe waa u roon yahay malabka mucjisada xanuunada sokorta dhiigkarka gaaska kolestaroolka iyo wixii soo raaca nabee waa mucjiso minaad aragta adaanba dayhaynin shirkada alfajri hone waxa aad ka helaysaa malabyada macajuun bintu aadam iyo macajuun umusabiyaan arkaan ogaynow dhegta furmaha ha soo mutuxnaani waa laba malaboo qiyaas dawaysan waxayna u roon yihiin oo ay saxayaan caado wareerka dumarka xanuunada dhiciska infekshinka iyo musubiyaanka yaa adoon iscirbadeen waa malabkaan iska dhuuqaday sidoo kale shirkadda alfajri waxa ay ku hayaan subag lo iyo subag are oo saafi ah haddii aad dalbatana waxaa lagugu keenayaa free delivery meel kastoo aad joogto ugu hagaag degmada dharkeelle inta u dhexaysa maqaayadda cagaar weyne iyo saldhigga galbeed ama wac eber lixal eber toddobaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo sideed ama eber lixal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar lixdan iyo shan
hagaag haddii aan sii gudagalo barnaamijka af soomaaligu waa mid ka mid a luqadaha ugu qarada weyn ee looga hadlo dalalka geeska afrika waana dhaxal ay leeyihiin dad ku dhow soddon milyan oo ku kala baahsan dalalka jabuuti ethoobiya kenya iyo jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo markii la qoray af soomaaligu waxa uu ahaa afka rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya iyaga oo qoraal kasta oo kasoo baxo xafiisyada dowladda afka lagu qorayo balse tan iyo burburkii dalku markii uu galay dagaalada sokeeyey waxauu saameyn weyn ku yeeshay koritaanka afka iyadoona ay dalka soo galeen afafka leh oo ku milmay adeegsiga afka soomaaliga haddaba maxaa ka mid ah caqabadaha uu wajahayo afka soomaaliga weydiinta ayuu kuwo kale waxaan hordhignay abwaan cabdilaahi axmed timacade oo shahaadada heerka koowaad ka diyaariyey barashada af soomaaliga caqabadaha uu wajahayo afkeenna hooyo xilligan maanta la joogo waxaa weeye bulshada soomaalida ee afka soomaaliga ku hadasha oo intooda badan aan afkii hadalkiisii aan maarata ama ku hadalkiisii aan si wanaagsan aan isula haysan ama aan isula qabsan waayo qolo walba oo deegaan degan waxaad moodaa inay afkii deegaankooda inay xoojiyeen oo ay ku hadlayaan kii kale oo nationaalka ahana aan inta badan aan lagu hadlaynin waxaa ka mid ah dhalinyarada inta badan qurbaha ka timaado oo kale ama jira xagga markay joogaanna si fiican uga hadli maayaan halkan markay yimaadaanna kii bay la qabsan la'yihiin markaasay waxay ku laabanayaan kista yaraado ay yaqaaneen marka caqabadaha haysta ayay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah xagga qoraalka marka la yiraahdo xagga hadalka marka la yiraahdo xagga jeedinta marka la yiraahdo qofkii ama qurbaha ka yimid ama halkan joogayba markuu qof mas-uula uu yahay oo khudbaynaayo inta badan waxaad moodaa inuu af soomaaligu maaragta uu ka lumaayo oo uu ingiliish iyo adeegsanayo caqabadaha hortaagan ayay ka mid tahay waxyaalaha oo dugsiyada ama barashada afkii in la horumariyo in la barto ay taana waxaa keenaya manhajyada qaar oo inta badan afqalaad maaragtay lagu bixiyo taasuna caqabad ayay ku tahay marka marka dhalintii reerada soo koraysay ma helayaan af markaas ay la qabsadaan oo maarata caada ay u raacaan kaas oon dadkaas weyn ay maaragtay ku hadlayaan unba iyaguna maaragtay ay ka daba raacayaan ay ku hadlayaan caqabadaha ugu waaweynay ka mid yihiin sababtay tahay annaga inta badan qaamuusyada anada waa wadanka qaamuuska af soomaaliga waa ku yaryahay af soomaali badan oo dhigan oo hadda maaragtay loogu talagalay manaahijta waa yaryahay ee iskuullada inta badan lagama dhigo luuqadii af soomaaliga oo waxbarashadii ku bixi mayso inta badan marka ardaygii ama jiilka hadda soo kacay ma haysto meelo af soomaaliga uu ka raaco sidaa darteed afafii kale ayaa ka xoog badanaya ee afkii soomaaliga marka waxay markaas ay naf ay ku kalifaysaa inay ereyo gaagaaban iyo oon la fahmaynin iyo iyagu isla fahmayaan dhalinyarada inay adeegsato gaarahaan iyagoo markaa meediyaha isticmaalayo ee aada iyo aad weliba si fiican sababtay tahay teknolojiyada yaa adeegsada dhalinyarada cusub teknolojiyada cusub tahay dhalinyaradiina way cusub yihiin iyadiiba kusoo hana qaadeen canuga afar jirka ah wuu yaqaanaa ereyada yararkaa lasoo gaabinayo waxyaalaha la isticmaalayo meelaha u adeegsanayo qaybaha uu gelayo qofka weynoo ama waalidka oo dhalay ama qofka kalena ma yaqaano sidaa darteed marka ay sheekaysanayaan waxaa arkaysaa laba xaraf oo keliya adugu aadan fahmayn ayagu ay yaqaanaan saddex xaraf jaa waxaa dhibaaya qoraalkii caadigahay ayaa dhibaaya taasina waxay keentay in la yidhaha maaragtay hadaladii ama ereyadii in lasoo kookoobo lasoo gaagaabiyo waad aragtay markaa saa u fiirisa waxaa arkaysaa sa iyo xaa iyo ba arkaysa la iyo ka iyo na arkaysa ha iyo ba ma iyo aad arkaysa maasha allah wax loo soo gaabiyey marka qofkii weyne oo maaragtay horay eh, ma garan karo technology marka gaabis oo ku yimid ereyadii la qori lahaa ama la akri lahaa ayay qeyb ka noqonaysaa marka caqabada caqabadahay kamid tahay technolojiyada cusub ha si weyn waayo ereygii caadi loo qori lahaa ayaa laba xaraf laga dhigay waxaa laga yaabaa qofka loo qoray inuu fahmi waayo oo qof weyn uu yahay qofkaana qof dhallinyara uu yahay marka qof dhallinyaraha kale ayaa fahmi kara qofkan weynu ma fahmaayo marka caqabad weyn ayay ku noqonaysaa sababtu waa maxay Eh, ereyadii caadi loo qori lahaa ayaa qofkan uusanba aqoonba marka wuxuu door biday inuu adeegsado kuwan yararka xarfahaas yararoo lasoo gaabinayo dhib weynay ku hayaan af soomaaliga Eh, inta badan horta waxaa isu yimaada waa dhalinyarada isu timaada dhalinyarada goobaha lagu shaaheeyo goobaha lagu qaxweeyo goobaha eh, aflaanta ama lagu fiirsado ama eh, riwaayadaha laisugu yimaado ama caweysyada meelahaas waxay yimaadaa waxay u badan yihin dhalinyaro u badan yihin dhalinyaradiina haddii hadalka uu hadlaayo iyo hadduu wax qoraayaba intiiba wuxuu adeegsanayaa ereyo gaagaaban oo adeegsanaya marka waxay waxay caqabad ay ku tahay horumarintii afka sababtay tahay ninkaani si buuxda oo ereyadiioo qoran ama buug ku qoran ama meel ku qoran ama joornaal ku qoran inta badan soomaalida joornaalada iyo bugaagta iyo waxba ma akhriyaan bahalkaas unbay fiiriyaan bis bahalkaas ereyada lagu soo qorqoray bis mideeda kale naasiyada qof loo soo qoraa ama qisa qof qoraya afar ereyo afar sadaroo kusoo koobaya sheeka dhan oo maaragtay ma rabaan hadalkaas tirada badan qofku markuu fiirinayo facebooka fiirinaayo bage dhan oo baasha buuxinaya ma wada akrinaayo afarta sadar oo ka akrinaya kabacdina waa ka soconaya waxay keenay dib u dhac waxay ku timid qofkiina maaragtay horumar ma sameynayo oo af soomaaligii horumar ku sameyn maayo halkiisaasuu joogaya inuu gadaal usii socdo wax kasii nusqaaman mooyaane waxba u kordhi maayaan marka dhalinyaradu inta badan iyagaa laga rabaa inay afka ay horumariyaan oo ay ku hadlaan oo ay wax qoraan oo ay yidhaahdaan war anagu ma naqaanay hana la baro camal oo kale saameyn way ku leeyihiin sababtay tahay waxaa u badan dhalinyarada inta badan maaragtay oo inta badan isticmaala ereye aan waalidku fahmi karin waalidku marmar wax laga inuu yidhahdaa keen mobilkaaga gabadhii ama wiilkii waa fiirinaa ereye uusan oqoon ayaa ku yaala oo afmaldahan ah oo ciiddaa ka badan oo hadda samaysmay qaamuuska kuma jiraan bugaagtii hore kuma jiraan annaga waa dadka waaweyn oo af soomaaliga hore usoo yaqiinay ma naqaano iyaga unbaa maaragtay waa erey dhaqameed oo casri ah oo iyagu isla wadaagaan aabihii hooyadii halkan fadhiya ayay ay ku dul sheekaysanayaan markaasayse hal haba ka fahmayn marka dhalinyarada inta badan iyagaa maaragtay wixii lagu nusqaami lahaa afkana iyagaa keenay iyagaana laga rabaa hadda inay horumariyaan marka waxaad moodaa in maaragtay xoogaa la dagaalan uu ka jiro ay afkii iyagu ay isfahmi laayihiin oo meeshaas dagaal uu dhexdooda ka jiro kuwa ka dambeeyo hadda ama dhalan doonana waa lasii mid ay noqonayaan lasii mid ayay noqonayaan marka ereyadaas berigii hore af soomaaliga wuxuu lahaan jiray ereyo dhifdhif ah oo maldahan ayuu lahaan jiray waxaana loo adeegsan jiray inta badan halxiraalayaasha iyo xujooyinka googaaleysiga ayaa loo isticmaali jiray taasina waxay imaan jirtay markii qof la rabo in haddii laku horay caqligiisa la tijaabiyo aqoontiisa la tijaabiyo in cilmigiisa la tijaabiyo in su-aashaas la hordhigi jiray hadduu hadda ka jawaabi waayana cid hadda dan maaragtay oo dhib u geysanaysa ma jirto laakiin hadduu ka jawaabana wuxuu ahaa nin dadka kale xoogaa wax dheer ereyadaas maldahan marka af soomaaliga berigii hore aada uguma badnayn inkastoo xoogaa ay jireen laakiin hadda marka la joogo aada ugu farabateen dhallinyaradana sameeyey marka ayaga unbaa yaqaana boqolaalna waa ka badan yihiin walaahi horta anigu calaamadahaas maaragtay sheeko oo calaamadahaas hadda oon eh, sawirada ku yaaloo kale ama loofka ama eh, madaxa ama qof qoslaaye ama gacan xoogaa waad moodaa inay ereyo ka turjumayaan aan qorayn marka de waa hawlihii dhalinyarada waaye inta badan dadka maaragtay oo af soomaaliga ama hore u yaqiinay erey ay fahmi karaan badanaa ma aha laakiin dhalinyarada ma taasoo kale waxaa fiican ragga hadda oo maaragtay isticmaala in wax laga weydiiyo ayay aad iyo aad ugu fiican tahay ha saw qoraalka wuxuu yahay mar waa ishaaro oo calaamad waaye marna waa qoraal mar sawir waaye marka qofba hadba tii u fudud ayuu inta badan adeegsadaa marka caqabad way ku taha laftirkeeda inuu maaragtay af soomaaliga uu dibadhac ku keeno Eh, aad iyo aad waxay saameyn weyn ayay ku yeelatay sababtay tahay waxaad moodaa hadda annaga lacagtaan isticmaalnaa waa dollar luuqaddaan isticmaalnaa waa english waa laati la- afqalaad waay Eh, waxyaalaha ama aan wax ku baranin iskuulka waa afqalaad annagii dhammaaba waxaan isu bedelnaba maaragtay taas waxay keentay in afka annagii lumaya boorarka lagu dhigayo eh, boorarka lagu qorayo maaragtay luuqadda ingilishka iyo luuqadaha kaleba waxay caqabad ku yihiin dib u dhac ku keenayaan luuqadii soomaaliga ee boorka lagu qori lahaa taasina waxay keenaysaa dhallinyaradii inta badan xoogaa qurbahaas ay iska aadeen way soo noqonayaan waxaa laga yaabaa boor af soomaali uu ku qoran yahay inuu fahmi waayo oo qori oo maarata ahri waayo laakiin english haddii ugu qoran yahay uu fahmaayo meeshaan waxay tahay iyo waxa lagu hayo oo lagu qabanayo waxaa kaloo jira boorarkii iyadoo af soomaali lagu qoraayo ayaa haddana qoraaladii ka qaldan yihiin gelid meel loogu talagalay albaab gelid in lagu qoro loogu talagalay galid lagu dhiga oo meelahan qaar haddaad tagto suuqyadan eh, magaalada haddaad tagto marka waxaa arkaysaa af soomaaligii oo qaldan waxaa keenaya qolooyinka boorarka qoraya ayaa af soomaaligu ku liitaa qoraalkooda oo aan kala aqoonin ereyga ku habboon qoraalkan iyo ereyga kale aan kala aqoonin taas waxay keenaysaa in ingiliishka u fududaado oo ingilish ay wax ku qoraan taasna waxay keenaysaa in af soomaaligii dib u dhac maarata weyn oo ku yimaado dal dhan oo weyn ilaah baa weyne oo tukaan kastaaba uu uu hortiisa uu ku qoran yahay boord ingiliish ku qoran yahay waa ceeb waay taasna waxaa maaragtay bedeli kara dowladda iyo xukuumadda markaa jirta ayaa sharci soo rogi karta boor lagu qori karo english ma jiro af soomaali iyo carabi macquul marka hadda haddii lacagtii la isticmaalayo oo boorarkii sidaas loo isticmaalayo oo maaragtay tacliintii loo isticmaalayo luuqadihii qalaad annagii dhamma waxaa noqonaa qayb kamida maaragtay waddan qalaad Eh, aad iyo aad waxaa la yidhi mataqaanaa Eh, dal markuu ama burburi rabo ama dhaqaalihiisa ama waxyaalihiisa luuqadda laftirkeeda ayuu ka ba- marka hore ka baaba'aa haddii dowladdiiba ay iyadii ay wax ku qorayso afqalaad dadkan inay wax ku qoraan wax cid u diidaysaa ma jirto maanta ma dhihi karta boorkan baabi oo dukaanka kugu yaalla minimarket supermarket iyo maaragtay tirtir eh, mid af soomaali ku bedel aduguba warqadda xafiiskaaga ka soo baxda af qalaaday ku qoran tahay xafiiska kale tegadan af qalaad uu tegay Eh, wasiirkan markii warqadan loo geeyay wuxuu leeyahay af soomaali ma aqaan af ingiliisha lagu soo qoro mujada waa la bedelaa ayaan ayay dowladdu soo rogtay oo la yidhi waraaqaha ka baxa xafiisyada waa inay af soomaali ku qoraadaan xoog hayntii ka shaqaynaysay meesha ayaan af soomaaliga aqoon oo waxay ku qoraan waayeen markaasuu yidhi anagu af soomaali ma naqaan ingiliishkaasaa noo fudud anigaygan wiila i yimid oo arrimaha dibadda ka shaqeeya markaasuu yidhi ustaado waxaan rabaa in xoogaa dhowr bilood labadoba bilood af soomaaliga maaragtay eh, bal qoraalkiisa la istuso a istustaan rabaa yidhi waayo arrintaasaa nagu soo korortay waraaqihia loo bedelaa la yidhi af soomaali maegtii hadalku markii uu ahaa kabacdina waa waa isgedisa baashu sidiidii hore isaga socota afkii qalaad unbaa lagu qoraya marka dowladdu iyadu marka hore inay saxdo xafiisyada ka saxdo ayaa fiican kabacdina ay bulshada usoo gudbiso ninkan xafiiska loo dhiibo oo madaxda ah af soomaaligii usan oqoon sidaa darteed waa inuu helaa qof af qalaad yaqaana oo ama xigtadiisa ama shaqaha lagu keeno ama aqoona ku yimaadee oo luuqadii maaragtay oo isagu yaqiinay oo wax ku sheegi lahaa wax ku akri lahaa u qora marka af soomaaliga marka loo looma baahna oo qof af soomaaliga wax ku qora hadda annaga waxaan ka baxnay jaamacadda green hope qaybta af soomaaliga baajaan ka qaadanay macalimiin badanaan nahay afkii aan baranay ilaahay hadda waxaan waxaan laanahay waxna shaqaalaysiiya wax afkii aan bar- luuqadda aan baranay naga sii barta ilaahay hadda waan laanahay jaamacadiha u baahan na qaadan maayaan ma garad macalin kale oo diila kuranay oo yaa waa dhi- arday iska akhrista af soomaali waaye iska akhrista af soomaali waaye ma aha macalina imtixaan wuxuu rabay inuu tababar uu galo tababarada macalimiinta la tababarayo markaasaa la yidhi shahaado ma wataa asuu yidhi haa masar aan wataa yidhi maxay tahay waay dhaqaalaha waay qoraal yar inta qoraala loo yeeriyey qoraal la yidhi markaasuu xarfi- xarafkii weynaa kii yaraa hakadkii joogsigii meelahay kala geli lahayn kulli waa qoo waay waxaa la yidhi niyow meesha waxba kuma haysadaa la yidhi marka dadka bartay ayaa la rabaa oo inay horumariyaan diyaarka u ah in haddii la kuran yahay la geeyo goobihii shaqada oo af soomaaliga mataqaanaa marka dawladduna dib ha isugu noqotay aan leeyahay oo ha la soo celiyo luuqadii afka hadda waxaa soo dhow maalintii haddii la kuran afka soomaaliga la qoray xaflad yaroo la qabto oo la yidhaha maantaasay ahayd koo iyo labaatankii february kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayaa af soomaaliga loo asteeyey in la qoro ha la qoro maxume caawa dadkii maaragtay dadkii bartay caawe dadkii qori lahaa caawe manaahijtii iyo iskuuladii wixii la maartaqaanaa
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
barnaamijka qoobkaal ayaad degeysanaysaan oo raadiya himilo boqol laba dhibic shan magaartis idiinka imaanaya saaxiibayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa intaan kulmi doona barnaamijkan kan xiga sidaa iyo amaana allah
waxay adigoo ilmaa wana kuwabaabiyeen markaad orada dhaqaqdo inaa lambataa u xowe
intaadan baan lay qiladaan anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaasbay ku taxee awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
anigu ka tegi lahaa aduuniya akiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga